Gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada ayaa qabtay kulan looga hadlayay amniga iyo bilicda kaasi oo loo qabtay guddoomiyaasha tobanka xaafadood ee magaaladaasi. Kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay dhalinyaro, odayaal, haween iyo mas'uuliyiin ka socday dowladda hoose ee magaalada Baydhabo. Guddoomiyaha ururka dhalinyarada magaalada Baydhabo, Isaaq Xasan Maxamed ayaa ka warbixiyay kulankan.
geedka oo taariikhda ta lita bilo koowaad labakunlabaatishanta wali kulun isxogwaraysi iyo maxay ahayto luweel dhan ahee gudoomiyaha degmada baydhabo ahna doqo magaalada baydhabo mudane cabdulaahi cali watiin uni iyo gudoomiyaasha dhallinyarada degmada baydhabo oo aan xor ka ahay runtii maayarka magaalada wali inay dhiirigeliyayeen shaqooyinka quruxda badan leh oo horumarinta leh una deegaankan hayn oo isxilqaanku dhan ka shaqeeya hayneen iyo dhiirigeliya gudoomiyaha degmada baydhabo idan aan ka mahadsiiyey maayarka gudoomiyaasha dhallinyarada tobanka xaafadood si isinba ogsoontiin wali ka shaqeeyeen isxilqaan dalsho horumaryahayaan deegaansho lahaansho yaa ka shaqeeyahayaan waxyaabaha iyo kufog wali qeyb ku ahaan qabyaaladda iyo maxay ahayto waxyaabaha lidaka dowladnimada iyo nabadaba waxyaabaha oo wali quli qeybku ayniyo kufog waxyaabaha ay ku shaqeeyaanna way qeyb ku ahaa dib usoo celinta bilicda deegaanka haddii hadafadee wadooyinka oo la qurxiyo nadaafada iyo maxay ahayto guud ahaan waliba qurxinga oo biladkan dhatis ah ama nadiifintis ah sidoo kale nabadda ku shaqeeyaan laamaha amniga qeybasha shal duwana la shaqeeyaan dowladda qeybasha shal duwana la shaqeeyaan dad ooli waaye way kale ku shaqeeyaan isdhexgalka isboortiskii oo dhallinyaradii xaafado liinqowdow shirarkii oo kaleeto kulumada munaasabado oo meeleraay dhallinyarada awoodilka siyow marka dee gudoomiyaasha dhallinyarada xaafado iyada shaqooyin oo meeleraay deegaanka iyo dowladda unbaahanbabanhaayaan runtii marwalbana naka dhiirageliyaan shaqooyinkii haayaan ilaahay nin sheegnuna way rajaayno wali karaankaana ba ilaahay buna waafaji inuuna sii dardalgeli doono deegaankan unan qabdo doono rajeena wakhti walba saacad walba daqiiqo walba way rajeynaha in deegaankan unan shaqeey doono dowladnimadana kaabo doono haddii ilaahay yar gudoomiyaha degmada baydhabo mudane cabdulaahi cali watiin runtii gudoomiyaasha dhallinyarada degmada baydhabo iyo guud ahaanba ururka dhallinyarada degmada waxyaabo oo way ku mid ah isu ka dhiirageli iniyoo haayaan dad oo meelraa shaqo muhiima iyo deegaankan haaya nin mudyin dad la dhiirageli oo la garab surum oo la taageer runtii gudoomiyaha eedan bogaadi dowladda hoose waxyaabaha kaleeto ni dhiirageliyda way ku mid ahaa dhalinyaro badan oo gudoomiyaasha dhalinyarada xaafado ah iyo dhalinyaro kaleba yaa iyanoo shaqaalay kulankan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta amniga xasiloonida iyo bilicda magaalada baydhabo